bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jawhar qodobbadaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo dhoweeyey go-aanka xukuumadda ee ka dhanka ah imaaraadka carabta wafdi sare oo ka socda dowladda federaalk soomaaliya u gaaray laascaanood gudoomiyaha gobolka banaadir oo maanta xarigga ka jaray waddooyin interlog ah oo laga hirgeliyay degmada yaqshiid shirkadda d b wol oo diiday go-aankii kasoo baxay xukuumadda soomaaliya dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan midooda yurub oo war ka soo saaray bannaanbaxyada iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ayaan qodobada warka habeenimo rediyo jawhar idinhaya kuwada ugu door karoon haatan waxaad kusoo dhawaataan warkiio faahfaahsan waa habeenimo talaadaha arbacana ay soo gelayso saddex iyo tobanka bisha koowaad sanadka laba kun lix iyo labaatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbad u jeediyey shacabka soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey go-aanka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ee ku aadanaa ilaalinta iyo midnimada madax banaanida dalka madaxweynaha ayaa bogaadiyey dareenka wadaniyeed iyo wadajir ee ay muujiyeen shacabka sooma waxa uu tilmaamay inay dowladda mas-uuliyad iska saarayso in wax kasta oo taabanaya nolosha dadka soomaaliyeed ay ilaalinayso waa kan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa lagama maarmaan noqotay inaan qaadanno go-aano taabanaya heshiisyadii nagala dhexeeyey dalalka qaarkood oo aan u aragnay in aysan u adeegayn midnimada dalka dadka iyo dowladnimada soomaaliya sida aad ka warqabtaan shalay oo ay taariikhdu ahayd labaiyo tobanki january laba kun labaatan iyo lix golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya ayaa go-aamiyey in la buriyo dhammaan heshiisyadii dowladda federaalk soomaaliya la gashay dowladda isutaga imaaraadka carabta oo ay ku jiraan kuwa quseeya kaabayaasha dhaqaalaha amniga iyo difaaca labageesoodka ah ee ku xusan go-aanka golaha wasiirada ka soo baxay shalay waxaa hubaal ah in dad badan isweydiinayaan maxaa keenay in dowladdu buriso heshiisyadaas ay kula jirtay dowladda isutagga imaaraadka carabta waxaan rabaa in aan dadka soomaaliyeed u caddeeyo in dowladda imaaraadka carabta aan la lahayn xiriir wanaagsan oo dhankeenna aan u galnay si niyad samaan ah oo qalbi furnaan ah nasiib darro dowladda isutagga imaaraadka noolama dhaqmin sidii dowlad mid ah oo madax bannaan intaas kadib weli maynaan degdegin ee marar badan ayaan ka dalbannay dowladda imaaraadka inay noola macaamilaan in aan nahay hal dal oo madax bannaan mas-uul ah ayna joojiyaan habka docfaruurka ah ee ay albaabada kala duwan uga soo galayeen dalkeenna ayagoo ku kacaya arrimo aanay mararka qaarkood ka warhayn dowladda federaalk ee soomaaliya kana dhex fulaya soomaaliya gudaheeda kuwaas oo xadgudubna ku ahaa haybadda iyo qarannimada dalkeenna ka baaraan digid dheer iyo qiimeyn badan kadib waxaa qasab noqotay in aan qaadanno go-aanadii shalay soo baxay ee lagu baabi'iyey heshiisyadii nagala dhexeeyey dowladda imaaraadka carabta go-aanadani waa kuwo ku salaysan difaaca danaha qaranka madax bannaanida dalkeenna iyo dhowrista midnimadeenna dhuleed kadib markii ay noo caddaatay in sii socoshada heshiisyadaas iyo iskaashiyada nagala dhexeeyay dowladda imaaraadka carabta ay khatar ku yihiin qarannimadeenna iyo qaranka soomaaliyeed dowladda federaalka ee soomaaliya waxay xiriir wanaagsan oo ku salaysan sinaan isqadarin walaalnimo saaxiibtinimo iyo wax wada qabsi la leedahay dhammaan dalalka caalamka laakiin marka ay noo caddaato in heshiisyada qaarkood culays ku yihiin danaha qarankeenna waxaa waajib nagu ah in aan tallaabo qaadno sida shalayba dhacday wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya ayaa gaaray magaalada laascanood ee dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya najiib cabdulaahi ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya halkani oo ah caasimadda dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya waxaa maanta soo gaadhaya wafdi wasiire ah oo ka socda xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed waxaa soo dhoweyn diiran loogu sameeyey eeriboodka caasimadda dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya wafdigani ayaa hordhac u ah ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo maalmaha inugu soo aadan halkani soo gaadhaya maalmaha soo socda magaalada laascanood waxaa ka qabsoomi doonta xafladda calaamisaarka madaxweynaha dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya kaasi oo ay qayb ka noqon doonaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed sidoo kale madaxda maamul goboleedada iyo safiiro fara badan ayaa halka soo gaadhi doonaa wafdigani ayaa ah wafdi hordhac ah maalinnimadii shalay ahayd halkan iyadoo ay soo gaadheen qaybo kale oo wasiir ah taliyaha booliiska sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya uu soo laabtay oo ku soo laabtay caasimadda dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaa waxaa maanta farxad noo ah inaannu nimid degmadii naascaanood ee dowlad goboleedka caasimaddii dowlad goboleedka waqooyi bari socodka iyagaan wuxuu qayb ka yahay wafuuddii qaybna naga soo horraysay qaybna naga dambayso oo lagu soo wajahan yahay caasimadda dowlad goboleedka waqooyi bari ujeeddadiisuna tahay maamulkii la dhisay caleemasaarkiisii hadday tahay madaxweynihii iyo talo qaran oo meeshaan in la iskugu yimaadaa waxaa iga horreeyey warka wasiirkii wafdiga hoggaaminayey wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta calixoosh laakiin kelimad yar haddaan dhaho runtii sharaf weyn bay noo tahay markii labaad aniga inaan imaado caasimadda dowlad goboleedka waqooyi bari laascaanood oo markaan ay ka duwan tahay dhadhanka iyo caraftu ay ka duwan tahay tii hore kana macaan tahay waxayna uga macaan tahay in maamulkii la yegleelay ee halganka ku yimid in maanta madaxweynihii federaalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu imaanayo barakaynayo hambalyaynayo isagoo xagga ka soo hambaliyeeyey xagga ka soo aqoonsaday laakiin inuu lugihiisa ku imaanayo dhadhan gaaray leedahay dadka dowlad goboleedkaanna macno gaaray ugu samaysan tahay
gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta xarigga ka jaray wadooyin interlog ah oo laga hirgeliyey degmada yakshid ayaan aadan ciise ayaa muqdisho ka soo dirtay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab ayaa maanta xarigga ka jaray toban wado oo cusub oo nuuca interlog ah kuwaas oo laga hirgeliyey waaxda horseed ee degmada yakshiid munaasabada furitaanka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir maamulka degmada yakshiid odayaal dhaqan ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo si weyn usoo dhoweeyey hirgelinta mashruucan horumarineed qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadaha ay wadooyinkan ay maraan ayaa muujiyey farxad iyo mahadcelin iyagoo sheegay inay ka nasan doonaan dhibaatooyinka ay hore uga qabeen roobabka burburka wadooyinka iyo ciriiriga islamarkaana ay rajeynayaan in horumarkan uu sii socdo waana sharaf dad sharaf badan oo dowladnimada iyo wax kasta u diyaara waaye oo inay ummadda u shaqeeyaan u diyaara degmadaashiid khayr allah siiyo guddoomiyeheere gudoomiye dhalinyarada waaye macal saldhigga iyo nabad sugidda iyo degmada iyo waxaadha ay ku-xigeen waa dhalinyaro odayaal ma joogaan odayaal marka hore waa laga gudbay marka waxaa aad iyo aad ay umahadsan yihiin aniga aniga gudmaana ka joogno odayaal marka waa uga mahad celaynaa dhalinyaradu si fiican oo sii shaqayso degmada shiidna guul aan leenahay waa mahadsan guddoomiyaha gobolka banaadir waa mahad celaynaa sida sharafta badan oo degmadan faraha ugu hayo aad iyo aadaan uga mahad celinaa waana mahadsan gudoomiyaha degmada yakshiid suleymaan maxamuud fargax ayaa sheegay in mashruucan uu qayb ka yahay qorshe ballaaran oo lagu horumarinayo kaabayaasha degmada isagoo sheegay in maamulka degmada ay ka go-an tahay in lasii wado dhismaha wadooyin casri ah oo bulshada u adeega reer yakshiid maanta farxaday u tahay ayagoo iskaashanaya maamulkooda hay-adaha amniga iyo bulshadaba horumarkan ballaaran iyo maamul gobolkaba kaashanayaan horumarkan ballaaran ayay qabteen waa u jeediin toban wado interloga laga xarig jaraya yakshiid gaar ahaan ereydan suuqbacaad oo kasoo bilaabanaysa jardiinka wadada aad taqaaniin wadada masaajidka xaji iidoo kasoo bilaabanayso ilaa ugu dambeyso wadadii oo bencali marka waxaasoo quruuxa iyo horumar waxay ku timid iskaashiga bulshada iyo maamulka aaday ugu mahadsan yihin bulshada degmada yaqi sidaynoo garab taagan yihin oo la shaqaynayaan guddoomiyaha gobolka banaadir anagoo hogaamintiisa aragtidiisa ku shaqaynayno waxaa ugu mahad celinayna mar walba maamulka degmada yakshi haddaan nahay sidan uu garab taagan yahay aragtidiisa hogaamintiisa iyo mar walba sidoo noogu heelan yahay ugu mahad celinaynaa waa ogeydeen markii halkaan aa hadda taagan nahay maalmo ka hor sidaan ma ahayn horumarkan wuxuu u bahan yahay dhabar adeeg iyo in layskaashado u baahan yahay maalmo ka hor waa ogeedeen marka suuqaan gubanaayey qofkas waxay aaminsaneed suuqii hadduu gubtay waa la bixinaaho qolo kalaa la siina mool ka dhisanayso suuqi waa la gubay barbagaan aan shaqaynayna dadka meelaha loogu sheegayahay waa ujeedin guddoomiyaha gobolka uu taagan yahay maalin suuqiina in hawlihiisa wuxuu ahaay keliya amarkuu bixiyo nasiiyo wuxuu ahay dadka meesha degan ha loo cabiro ee dhibaatada gaartay hana la garab istaago markasta ahayd waana ujeediin haddii qof kale la siinayana maanta saam uu quruxsanayn meesha adinka ugu dambeyn guddoomiyaha gobolka banaadir xasan maxamed xuseen muungaab ayaa ugu baaqay shacabka degmada yaaqshiid inay ilaaliyaan waddooyinka cusub kana shaqeeyaan nadaafadooda iyo daryeelkooda si ay u noqdaan kuwo waara oo jiilayaasha dambe anfaca
halkan waxaan xarigga ka jarnay toban waddo oo interlog ah oo runtii degmadan yaaqshiid gaar ahaan erida suuqbacaal laga hirgeliyey waan hambaleynayaa maamulka degmada iyo ganacsatada iyo liijaanta shacabka degmada ee iska kaashaday in mashaariicdan interlogga ah ay dhaqan gasho oo lagu guulaystay annaga ka maamul ahaa waxaa naga go-an in aan bulshada mar walba aan u shaqayno kaabayaasha dhaqaalaha in la dhiso in canshuurta ayaga laga qaado lagu soo celiyo wixii birig mataqaanaa hadday ah lahayd waddooyin iyo isbitaallo iyo iskuullo iyo guud ahaan nadaafadda iyo bilicda caasimadda in la soo celiyo waa howlaha hortebinta u leh maamulka gobolka banaadir dawladda hoose ee xamar waxaa waaye canshuur bixiyaal waaye dawladdeedaa xaq guudaa noogu leedihiin inaan laamida idin dhisno waddooyinka idin dhisno amsiyada idin dhisno interlogada idin dhisno ama waa naga sugaysaan waxaan qaban karnaan qaba haynaa waddada jamhuuriya ugu dambaysay wixii haddaa dhahdaan waxbaan ugu darsahaynaana guddiyada abaabulahay taasi waa taas marka yaa la arkay waxa idaacad ka hadlaa marka qaylihay oo dhahaya interlogaa laygu qasba arrintaas guddiyada xal laga rabaa iyo maamulka degmada dadkana guud ahaan waa in loo dhamriyaa siduu guddoomiyaha u sheegay arrinta kale oo soo hore u jirta laakiin haddaan rabnaa in joojino waxay tahay waddadii sidaan heedaa nin wuxuu rabiyaa inuu boosoneer ka qoto markaasaa baabuurkii xamuulkii wadow oo boosoneerka dalaq ku leeyahy waddadaan boosoneer ma ka qoda kartid shirkadda d b wall ayaa diiday go-aankii ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya cabdicasiis siciid ayaa warkaas inoo faahfaahinaya shirkadda d b wall ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ayaa waxay war ka soo saartay go-aanadii shalay ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya kuwaasi oo qaarkood saameyn ku yeelanayay shirkaddan maadaama xukuumadda soomaaliya ay burisay dhammaan heshiisyadii siyaasadeed iyo kuwii amni ee lala galay xukuumadda imaaraadka carabta qoraal ka soo baxay shirkadda d b wall oo loo diray wakaaladda wararka ee routers ayaa lagu sheegay in shirkadda d b wall aanay wax saameyna ku yeelan doonin go-aanadii shalay ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ee lagu buriyey heshiisyadii ganacsi kuwii dhaqaale kuwii milatary iyo kuwii amni ee horey imaaraadka carabta uula galay dowladda federaalk soomaaliya xilli uu xumaaday xiriirka labada dal d b wall waxay sheegtay inaanay wax saameyna ku yeelanayn go-aamada siyaasadeed wada hadallada dowladaha ama mowqifyada diblomaasiyadeed d b wall waxay u muuqataa inay dhagaha ka furaysatay go-aanadii shalay ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya kuwaasi oo go-aamiyey in gebi ahaanba la joojiyo shaqooyinkii imaaraadka uu ka waday gudaha soomaaliya oo ay ku jiraan heshiisyadii uu kaga howlgelayay magaalooyinka berbera boosaaso iyo kismaayo iyadoo sidoo kale diidmada haatan ka timid d b wall ay ka horreysay diidmo ka timid madaxda maamulada somalilan puntland iyo jubbaland kuwaasi oo qaraaro ay soo saareen dhammaantoodba ku sheegay inaanay wax saameyna ku yeelanayn go-aankii ka soo baxay xukuumadda soomaaliya uuna yahay mid sharci darro ah si kastaba ahaatee waxaa sii xumaanaya xiriirka diblomaasiyadeed ee udhexeeya soomaaliya iyo imaaraadka carabta iyadoo imaaraadkana lagu eedeeyey inuu faragelin qaawan ku sameeyey arrimaha gudaha soomaaliya dowladda soomaaliyana uula dhaqmay sidii dowlad aan madax bannaaneyn oo kale sida uu shaaciyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isaguna mar kale si adag kaga hadlay sababtii keentay in xiriirka loo jaro lana buriyo heshiisyadii imaaraadka carabta uu kula jiray dowladda soomaaliya waxaa la eegi doonaa sida dowladda soomaaliya u dhaqangeliso go-aanadii ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya kuwaasi oo qaarkood saameynaya shirkadda d b wall oo iyadu heshiisyo ganacsi kula jirta maamulada puntland jubbaland iyo somalilan oo dhammaantoodba qaadacay go-aanadii ka soo baxay xukuumadda halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawhar ee haatanna warka dibadda madaxweynaha baarlamaanka midowda yurub ayaa ku dhawaaqday mamnuucid guud oo lagu soo rogay dhammaan diblomaasiyiinta iyo wakiilada iiraan ee doonaya inay galaan dhismayaasha ee baarlamaanka taasoo ay ku tilmaamtay jawaab ka dhan ah abuurinta mudaaharaadayaasha iiraan xaaladda sidaan ma sii ahaan karto ayay tiri hogaamiyaha baarlamanka mana aqbalayo midowda yurub in islamarkaana iiraan ay ka hor timaado dibad dibadbaxyada looga soo horjeedo dhaqaale xumida ka jirta dalkaasi guddiga midowda yurub ee arrimaha dibadda iyo taliska sare ee midowda yurub ayaa hore u sheegay in midowda yurub uu ka fiirsanayo in uu soo rogo cunaqabateyn dheeraad ah oo la saaro dalka iiraan warkii habeennimaad kala socoteen radio jawaharna waa naga intaa